إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha rajab sannadda kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada ku soo dhowaada qodobada warka subax ee saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shan qof ayaa ku dhaawacmay shil magaalada ceerigaabo ay ku galeen gaari ciidan iyo gaari ay dad rayda lahaayeen khasaaro nafeed ayaa ka dhashay israsaaseen ciidamada maamulka somalilan iyo koox taraageska ka ganacsada ku dhex maray magaalada buuhoodle ee gobolka togdheer ku dhowaad labaatan madfac ayaa lagu garaacay saldhig ciidan oo ku yaala magaalada diinsoor ee gobolka baay halkaasoo ay ku sugnaayeen wasiirro iyo xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed shiralka gawaarida ayaa noqday waxa ugu badan ee sababa geerida dadka ku nool gobollada waqooyi galbeed soomaaliya sida lagu sheegay tirakoob sannadeed uu soo saaray maamulka somalilan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo ku qaaday askarta sheeye iyo kuwa soomaalida ah ee la socda ee ku sugan gobollada jubbada hoose shabeellaha hoose iyo gado yukrain ayaa qoomamo ka taagan ka tanaasulidii hubka nukleerka oo mar kaalinta saddexaad kaga jirtay caalamka qarax xooggan ayaa ka dhacay meel u dhow xarunta gobolka dhaca xuduudda ay wadaagaan ruushka iyo yukrain إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan shan qof ayaa ku dhaawamay shil magaalada ceerigaabo ay ku galeen gaari ciidan iyo gaari kale oo ay dad rayda lahaayeen warkaas waxaa ka waramaya mahad cubayd magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag waxaa saakay ka dhacay shil gaari oo sababay khasaare dhaawac ah shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari leyle xalaawi ah iyo gaari ay wateen ciidamada booliska somalilan dad gaaraya shan ruux ayaana ku dhaawacmay kuwaasoo ay dhaawacyadoodu yihiin kuwo fudud marka laga reebo hal qof oo koomo ku jira dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan waxaa joogto ka noqday shilalka gaadiidka iyo gawaarida isku dhacaya iyadoo ay sanadkii lasoo dhaafay keliya shil galeen in ka badan afar kun oo gawaari ah sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday maamulka somalilan inta badan shilalka laga soo tebiyo somalilan ayaa waxay dhacaan marka darawalladu galaan safaro dhaadheer ku dhowaad labaatan madfac ayaa lagu garaacay saldhig ciidan oo ku yaala magaalada diinsoor ee gobolka baay halkaasoo ay ku sugnaayeen wasiirro iyo xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed saacadii lasoo dhafay ciidamada shabaabul mujaahidiin qaybahooda kala duwan waxa ay fuliyeen howlgalla ay ku beegsanayaan askarta waddanka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la howlgasha haddaanu ku bilowna gobolka baay waxaa ka dhacay weerar duqayn ah oo ay ciidamada mujaahidiinta la beegsadeen fariisin ay askarta maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen magaalada diinsoor ee gobolkaas tafaasiil dheeraada oo ku aadan khasaaraha ka dhashay duqaymadaasna ma soo gaarin dhanka shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay waxay dagaal toosa ku qaadeen xero ay wada degan yihiin ciidamada waddanka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa xerada la weeraray waxay ku taalaa tuulada ilbeq oo u dhexaysa deegaanada gololey iyo sidoo kale qalimow gobolka gado ciidamada mujaahidiinta xalay waxa ay qarax la beegsadeen bar kontarool la way askarta maamulka jubbaland kaga sugnaayeen gudaha magaalada baardheere dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay waxay dagaal ku qaadeen saldhig askarta dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen deegaanka beriir ee duleedka degmada afgoy ugu dambeyn mujaahidiinta waxa ay shalay kamiin u dhigeen askarta maamulka jubbaland oo ku socdaalayay agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo halkaasna khasaaro ayaa lagu gaarsiiyey khasaaro nafeed ayaa ka dhashay israsaaseen ciidamada maamulka somalilan iyo koox daraageska ka ganacsada ku dhex maray magaalada buuhodle ee gobolka togdheer haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya
ugu yaraan hal qof oo rayid ah ayaa ku dhintay halka ay ku dhaawacmeen askar iyo dad shacab ah israsaaseyn magaalada buuhoodle ee gobolka togdheer ku dhex martay ciidamada maamulka puntland iyo kooxo ka soo horjeeda waxaana marka laga yimaado ruuxa shacabka ah ee dhintay ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada puntland iyo ruux kale magaalada buuhoodle ayaa mar sii horeysay waxaa lagu dilay gabar ku labisatay calanka maamulka somalilan maamulada uu shisheeyuu ka dhisay waddanka soomaaliya ayaa qaab qabyaaladaysan isaga horkeena bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed waa mahadsan tahay haashim warka subax ayaan bartanka kaga jirnaa war ku saabsan qarax xoogan oo ka dhacay meel u dhow xuduudda ay wadaagaan ruushka iyo ukrein ayaan idiin soo wadnaa balse markaan yukrain ayaa qoomamo ka taagan tanaasulidii hubka nucleerka oo mar kaalinta saddexaad kaga jirtay caalamka warbixintaas waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan wargeeska new york times ayaa baahiyey warbixin uu kaga hadlayo in dalka ukrein uu qoomame ka taagan yahay tanaasul uu ka sameeyey soddon sano ka hor haysashada hubka nuukleerka oo ay kaga jirtay kaalinta saddexaad dalka ukrein ayaa markii uu burburay midowgii suufiyeed wuxuu ka tanaasulay haysashada hubka nuukleerka tarsaano nuyukleer ah ayayna wareejisay markii ay damaanad qaad ka heshay dowladaha maraykanka iyo ruushka damaanaadkaas oo la xiriira xagga amnigeeda burburkii midowgii suufiyeed ee sida aayarka ah ku socday ayaa keenay in ukrein ay hesho ku dhowaad shan kun oo hub nuyukleer ah taasoo ay mooska horey uga dhigatay waddanka ukrein kaydadka dhulka hoostiisa ee ku yaala ukrein ayaa waxaa ku jiray sawaariikh fara badan oo ay ka mid yihiin kuwa riddada dheer kuwaasoo xambaarsanaa toban kun oo madaxyada nuukleerka ah mid walbaahi oo ka mid ahna ka weyn gantaaladii lagu burburiyey hiyorshami ah ruushka iyo maraykanka oo keliya ayaa haystay qadar hub nuukleer intaas la eg waxaana ukrein ay sidaasi ku noqon kartay awoodda saddexaad ee xagga nuukleerka haddii aanay tanaasul ka samayn lahayn arrinkaas iyadoo helaysa damaanad qaad xagga amniga ah oo ay u sameeyeen maraykanka iyo ruushka washington post oo soo xiganaysa saraakiil iyo baarayaal reer galbeed ah ayaa tilmaamaysa in tanaasulka ukrein ay ka samaysay hubka nuukleerka uu ahaa mid fowdo ah dhaliyeyna in dalka ukrein uu lugaha la galo xaalad aan fadhin oo xagga amniga ah iyadoona dalku martigeliyey qulqulatooyin siyaasadeed oo dhex mari jiray dowladda iyo milatariga khubaro badan ayaa aaminsan in duulaanka ruushka aanu difaacaynin waxaan ka ahayn hubka nuukleerka sidaasi darteed ay ahayd khalad weyn in ukrein ay ka tanaasusho haysashada hubka nuukleerka ee wax gumaada kaasoo dowladda haysata ay adag tahay in lagu soo dhiirado xilligan la joogo haddii ukrein isku daydo inay samaysato hub nuukleer ah waa arrin aad ugu adag maxaa yeelay waxaa reer ukrein ay wajahayaan go'doon adag oo ay ku soo rogtay dowladda ruushka taasoo xuduud la leh dalka waxaan ka tanaasulnay hubkeennii nuukleerka taas beddelkeedana ma aanan helin wax badiil ah ayuu yidhi wasiir horey gaashaandhigga uga soo qabtay dalka ukrein kaasoo lagu magacaabo andari mariyana oo ah haweenay ka faalloota arrimaha ukrein waxna ka dhigta jaamacadda harfad ayaa iyadoo qoomamaynaysa waxay tidhi horey waxaan u haysanay hubka nuukleerka markii dambena waan ka tanaasulnay u fiirsada waxa hadda ka socda ukrein kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ukrein ayaa fadhiga golaha baarlamaanka wuxuu ka soo jeediyey talo ku aadan in ugu yaraan ukrein ay ilaalsato qayb ka mida madaxyada xambaara nuukleerka hase ahaatee taladiisa looma codayn oo waxaa ka hor yimid dhammaan xildhibaanada baarlamaanka dalka ukrein xilli aad looga cabsi qabo duulaan ballaaran oo uu ruushku ku soo qaado dalka ukrein ayay hadda waxay reer ukrein taagan yihiin qoomamo maraykanka iyo guud ahaan reer galbeedka muujinaya inay difaacayaanna waxay ka badin la'yihiin baroorta xagga warbaahinta xilli ruushka maalinba maalinta xigta u sii dhowaanayo inuu cagta mariyo ciidamada dalka ukrein gudahana u galo magaalada kiyef warkan dhegeystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan qaraxaad u xoogan ayaa ka dhacay meel u dhow xarunta gobolka dhaca xuduudda ay wadaagaan ruushka iyo ukrein wakaaladda wararka ruushka ee nofosti ayaa shaaca ka qaaday in qaraxaad u xoogan uu ka dhacay bartamaha magaalada dooniyaask ee ah caasimadda maamulka gobolkaas iskiisa isugu dhawaaqay madax bannaanida islamarkaana dhaca bariga waddanka ukrein siday wakaaladdu sheegtay qaraxa oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxauu ka dhacay meel toban mitir u jirta xarunta dowladda iskeeda isku magacowday ee taageerada ka helaysa xukuumadda moscow warar soo baxaya ayaa tilmaamaya in qarax lala beegsaday gaari uu watay taliyaha ciidamada booliiska gobolka goonida isku taagay taliyaha oo mar hadlay ayaa waxa uu sheegay in qarax uu ka badbaaday islamarkaana uu bad qabo qaraxan ayaa ku soo aadaya saacado kadib markii dhawaqa degniinta laga maqlay bartamaha magaalada dooniyaaska ee jamhuuriyaddan yar waxaana hogaamiyaheeda uu sheegay in dadka laga daadgureeyey gobolka kadib duqeymo kaga yimid xagga ukrein waxaa sidoo kale uu sheegay in dadka loo daadgureeyey gobolka rostof isagoo sidoo kale tilmaamay in ciidamada ukrein ay dhadhaaqyo milatari ka wadaan gobolka lagu muransan yahay ee donbas dadka la socda xaaladda ruushka iyo ukrein ayaa tilmaamaya in arrintani ay soo dadejin karto dagaal dhexmara labada dal oo xuduud leh marmarsiyana u noqoto weerarka la sheegay in ruushka uu ku qaadayo ukrein warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda alfurqaan waa inaga intaa